bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabun man ra'a alhibata algaa'ibata jaa'iza baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay alhibata algaa'ibata hibada maqan jaa-isatan inay tahay mid bannaan oo yacnii ansaxayso soconayso ayb qaala xadahanaa saciid bnu abi maryam qaala xadahanaa alleytu qaala xadathanii cuqaylun can ibni shihaabin qaala dakara curwatu wuxuu sheegay ana almiswara bna makhramata radia allaahu canhumaa wa marwaana ahbaraahu waxay u sheegeen ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga xiina jaa-ahu markii uu u yimid wafdu hawaasin hawaasin wafdigoodii markuu u yimid qaama fi nnaasi dadkii ayuu ka dhex kacay fa ahnaa cala allaahi ilaahay buu ammaanay bimaa huwa ahluhu wuxuu ku ammaanay waxa ilaahay subxaanahu watacaala ahl uu u yahay uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa kadib fa ina ikhwaanakum walaalihiin jaa-uunaa way noo yimaadeen taa'ibiina iyagoo ilaahay usoo laabto towbad keenay wa innii ra'aytu anna waxaan ra'iyeeyey oon arkay an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum maxaabiistii laga qabtay faman axabba qofkii jeclaysto minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yuqayiba inuu wanaajisto daalika kaagaasi qalbigiisa inuu u wanaajiyo yacni falyafcal ha sameeyo waman axabba qofkii aan jeclaysanin an yakuuna waman axabba qofkii jeclaysto an yakuuna calaa xadihi dheeftiisii inuu ahaado korkeeda yacnii ninkiisa inuu wax ka taga aan rabine wixiisii inuu helo rabo xataa nucdiyahu iyaahu yacnii kaana ha sameeyo ha yeelo oo ha ogolaado qalbigiisa ha ka wanaajiye xataa nucdiyahu iyaahu ilaa aan ka siinna isaga min awali maa yufii'u allaahu calaynaa waxa ugu horreeyo ilaahay uu noo soo celin doono yacnii maalka ugu horreeyon fayga ku helno ayaan wax ka siinaynaa wixiisa haddaan ha ogolaado markaan annaguu deyn nugu yahayoo gadaalaan ka siin doonnaa faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen dayabnaa laka rasuulkii ilaahayow waan oggolaannayo waa kuu oggolaannay oo qalbigeenna waan u wanaajinnay arrinkaas nimankaa waxooda in loo celiyo tarjamaday marka xadiidka meeshay iska daboolayaan ama iska mudaabaqaynayaan waxay tahay dadkan hawaasin wafdigan hawaasin ee maalka iyo maxaabiista iyo laga qabtay iyaga iyadoo aan weli la qaybinin rasuulka xoogaa waa daahiye hore kama qaybinin maalkaas iyadoon weli la qaybinin oo la daahiyey ayaa nebigu wuxuu ka codsaday iyaga inay waxoodii nasiibkoodii iyo wixii ay lahaayeen inay hibeeyaan waxaan ay hibaynayaanna wax la yaqaana hadda ma aha ila nin walba intuu heli doono lama oga waa qaa'ibay waa wax maqan marka maadaama ay wax maqaa yacnii waxa haddaan la garanaynin inta ay tahay wax maqan oo kale un waayo sida waxa maqanba aan loo garanaynin ayaa wixii adiga qaybtii kugu soo aadi lahaydna haddii aadan aqoonin waa kaa maqan tahay wax maqan oo kale marka nebiguna waa oggolaaday macnaa ujeedku waxaa waaye nimankan waxaa laga codsaday wax qaa'ib oo weli aan loo goynin oo aan lagu samaynin qayb iyo taqsiim aan lagu samaynin ayaa la weydiistay inay hibeeyaan wayna hibeeyeen iyaguna ayb meeshaasay marka alhibatu algaa'iba ay jaa-is ka tahay ayb oo ay bannaan tahay ayb ayb marka tarjamaday marka xadiidku meesha iska daboolayaan meeshaas marka imaamku waxuu xaq u leeyahay ama suldaanku dadka waxyaabaha iyagu ay leeyihiin inuu yacnii uu ka qaado ama uu yacni yidhaahdo uu ka codsado haddii maslaxo caama iyo dad muslim islaamka lagu soo dumaayo iyo waxyaabaha ay jiraan qofkii xaqiisa inuu ku taagnaada rabana waxaa bannaan inuu u gudo marka mar kalean ku siinayaa hadda isii inuu dhihi karo ayb bal nebigu iskama qaadin ilaa iyaga qalbigooda uu ka wanaajistay xadiidka waana soo marnay markii uu ogaaday nin walba inuu ku faraxsan yahay kabacdi buu nebiga ka qaatay sal alla ly salam laakiin hadda meesha maxalu shaahidku wuxuu yahay maadaama wax aan weli la qaybinin ay hibeeyeen iyaga meesha waxaa laga qaadanayaa hibadu inay jaa-is ku tahay shayga maqan oo qaa'ibka ah baabu lmukaafaati fi lhibati abaalgudkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi lhibati hibada lagu abaalgudo qofkii waxbaa loo hibeeyey abaalgud in la siiyo isagana oo loo abaalgudo ayb qaala xadaanaa musadadun wa huwa bnu musarhad qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus can hishaamin can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal ly salama nebigu wuxuu ahaa yaqbalu lhadiyata hadiyada inuu aqbali jiray wa yuhiibu calayha waana abaalgudi jiray nebigu sal l slam haddii hadiyad loo keenana waa qaadan jiray qofkii u keenana isna waxbuu siin jiray waa u abaalgudi jiray lam yadkur wakiicun wa muxaadirun can hishaamin can abiihi can caaishata ayb wuxuu ishaarayaa marka ciisa bnu yuunus ayaa wuxuu la gooni noqday xadiidka waslintiisa can hishaam ayb oo tirmidi baa wuxuu yihi laa nacrifuhu mawsuulan ila min xadiidi ciisa bni yuunus wa qaala alaajuriyu sa'altu abaa daawuuda canhu abuu cubayd alaajuriy wuxuu yihi abuu daawuud baan su'aalay wuxuu yidhi tafarada biwaslihi ciisa bnu yuunus wa huwa cinda annaasi mursalun dadka agtoodana mursal riwaayada weliba wakiic waxaa ku jirta wayuhiibu maa huwa khayru minhaa marka bukhaari waxaad moodaa maadaama uu keenay riwaayadii ciisa bnu yuunus midaas mawsuuladana agtiisa saxiixay ka tahay oo xadiidkan marka mursalnimo iyo mawsuulnimo labadaba saxiixuu ku yahay taas marka inuu ishaarayo ayb xadiidka maalikiyada waxay u xujaysteen xadiidkan inayba waajib tahay hadiyada in laga abaalgudo oo ninkii wax kusoo hadiyeeyey inaad adna wax abaalgudi wax u geysid ayb weliba haddana kumaba sii jira nin aan wax haysanino markuu hadiyad ku siinayaba wuxuu rabaa inaad asna wax siiso qalbiga i nin kusii haysto kumaba sii jiraba haddana ayb ayb macnahaasa marka xadiidka marka ay iyagu ka qaateen laakiin wax waajiba ma leh ayb baabu lhibati lilwaladi baabu bayaani xukmi lhibati hibadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay lilwaladi loo hibeeyo ilmaha qofka inuu ilmihiisa wax u hibeeyo wa idaa acdaa haddii uu siiyo bacda waladihi caruurtiisa qaar ka mida shay-an wax lam yajuz ma bannaana xataa yacdila baynahum ilaa uu dhexdooda u cadaalad falo wa yucda alaakharu kan kalena la siiyo midlahu intiioo kale oo midkan la siiye walaa yushhadu calayhi markhaati markaa walaa yushhadu calayhi korkiisana loogama markhaati geliyo wax sidaasoo kale oo yacni ilmihii aan ugu cadaalad falaynin oo kale iyana looguma markhaati geliyo wa qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi icdiluu bayna awlaadikum ilmihiinna u cadaalad fala fi lcatiyati siismada waxa aad siinaysaan wahal lilwaalidi waalidku ma leeyahay an yarjica inuu ku noqdo fii cadiyatihi wixii uu bixiyey waalidka ilmihiisa wuxuu siiyey ma ka noqsan karaa wamaa yaakulu iyo waxa uu cunayo waalidku min maali waladihi ilmihiisa maalkooda bilmacruufi ou ku cunayo walaa yatacadaa uusanna xadgudbaynin yacnii aabbihii oo kale ama hooyadii ilmahoodii xoolahooda inay iska cunaan iyagoo marka macruuf iyo ku cunayoon fasaadinaynin oon xadgudbaynin iyadana xukunkeedu say tahay ayb washtara anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu gatay min cumara cumar uu ka gatay baciiran rati suma acdaahu bna cumar ibna cumar uu siiye marka ma loo qaadan karaa meeshan waxu u keenay waxay tahay calaaqadaa waxay tahay haddii uu ibnu cumar yacni cumar uu ratigii ka gatay nebigu haddana uu ibnu cumar siiyey ee ratigaas cumar low ku noqonayaa haddana ila ibnu cumar cumaraa dhalay ayb wa qaala waxa uu yidhi isnac bihi maa shi'ta wax allaale waxaad doonto ku samayso ayb afar mas'alaa marka tarjamadan ka muuqato ayb oo uu bukhaari marka meeshan u tarjamtay ayb ilaa afar xugun buu marka keenay ayb xugunka koowaad ayb wuxuu ku bilaabay xukunka koowaad alhibatu lilwalad waa ilmihii wax loo hibeyn karo marka ilmaha in wax loo hibeyn karo muxuu tarjamadaa muxuu u sameeyey masaladaa uu kaga dan leeyahay wuxuu uga dan leeyahay inuu kor yeelo ishkaalka ku jiro xadiis waxaa jira anta wamaaluka liabiika dhahay adiga wiilka ah iyo maalkaagaba aabbahaabaa idin leh marka aabbihii haddii uu maal wiilkiisii u hibeeyo waxay noqonaysaa uun isaga inuu wax isku hibeeyeyoo kale ishkaal noocaasaa la suuraysan karaa ishkaalkaas marka ma ma jiru leeyahay xadiidkaasna macno kalew ka hadlayaa ama dacfibaaba ku jiro amase yacnii waxaa weeyaan macno kalew ka hadlayaa kanna macna hibada uu waalidku ilmaha u hibeeyana macno kaley leedahay oo cunugu wuu ka faa'iideysan karaayo qasab maaha aabbihii uun inay kusoo noqonaysa daruuri maaha xukunka labaad waxay tahay alcadlu bayna alowlaad ilmaha waxsiinta in lagu cadaalad falo hibada markay tahay waana min masaa'il alkhilaafay ka mid tahay xadiidka baabkana marka wuxuu tusayaa bukhaarina uu ku tegay waajib arrinkaa inuu yahay oo aynan sunno ahayn uuna keeni doonaa uu ka hadli doonaa khilaafka marka culummada u dhexeeya oo ilmaha haddaan la simin oo mid wax loo hibeeyo kuwa kalena aan loo hibaynin xaaraan miyaa mise waxaa waa karaaho labadaas marka aqwaal badan bay culummada kala yihiin sidaa marka la leeyahayna waxaa laga wadaa haddii midkood baahi gooniyoo dheeraada ou qaba ma ahan in laga hadlaayo maalan ilmihii mid baaba naag guursadayoo xaaslow iyo nin ilmo leh ninkan waxa uu rabo ka kale lalama simi karan nin hadda xaas lahayn ninaan xaas lahayn lama simi karan haddii midkan xoogaa odaga oo wax u badiyo liajli ilmahaas kor saaran isaga korkiisa dartood waa iska bannaan tahay mid baa dayn lagu yeeshay maalan kuwa kale dayn laguma laha haddii la yidhaha marka ninkan kunka dollaroo deynta haddaad ka bixiso kuwa kalena kun kun inaad siiso waay ma ahan taas haddii marka shay caarid ahoo gooni u yimid ma laga hadlaayo isaga ilmaha maalan mid baaba wuxuu yahay ninaan dhaqaaqi karin aan soco karin ninkaas marka haddii lacag la siiyo oo kusoo gadan la yidhaahdo baalkan marka kursigan dadka dadka mucawaqiinta ay ku socdaan kusoo gada haddii la yidhahdo kuwa kalena hala siiyo daruu ma ahan qasab xaajada ninkan yacni baahida ou qabo waa baahi ka dheeraada kuwan kale waa wixii aan sidaasoo kale ahayn waayo wax laga hadlaayo ayb taana marka sharaxa xadiidka uu ku keeni doonaa ibnu xajar siay culammada ugu kala qabaan haddana taa laftirkeeda khilaafku wuxuu ka joogaa hala sima marka la leeyahay simidda maxaa laga wadaana wiilasha iyo gabdhaha ma la simayaa mase wiilasha laba laba laab hal gabar wixii la siiyaa la siina lidakari mithlu xadi lunhayeyn imaam axmed iyo a'imo badan waxay qabaan lidakari mithlu xadi lunhayeyn saasaa cadligu uu yahay sababta waxay leeyihin ninkan maalka iskale hadduu dhintaba hadda haddiiba tii alla u timaado maalkan see loo qaybsan lahaa lidakari mithlu xadil unhayeyn haddana ha loo siiyo ahlucilmiga qaar badanoo ka mid ah oo iyaguna waxay leeyiin saas ma aha isku qayb in la siiyo maxaa yeele hadda taas axkaam miiraah waay hadda miiraah lama joogay leeyihin cadliguna wuxuu keenaa in loo simo ayb meelahaasna marka khilaaf waxbaa kaga sii jirjiro ayb shaaficiyada laakiin iyagu waxay qabaan inay sunnaba tahay oo in la simaa inay sunno tahay waajib maahan bay leeyihiin lafdi xadiidka ku soo aroorayna deliishanayaano aan xadiidka aan akhrin doonno insha allah ayb masalada saddexaadna waxay tahay waalidku waxa uu wiilkiisa siiyo ma ku noqon karaa ma ka qaadi karaa mise cumuumkii waxaa la joogayaa uun ninkii nin wax u hibeeye ka ceshto waa ey ma tagayo matagiisi ku noqday maya xadiid gaara asaga soo aroorayo waalidku ilmaha wuxuu u hibeeye waa ka qaadan karaa waa ka ceshin karaa ayb laakiin waa laga fiican yahay waa karaaha inuu inta siiyo ka ceshto karaaha ku jirto bilaa bilaa yacni sabab sharci ah la-aantiis ayib masaa-ishaas uga hadla masalada afaraadna waxay tahay waalidku maalka ilmaha ma cuni karaa isagoon fasax ka qaadanin wuu cuni karaa ayb laakiin waa inuunan de mufsid ahaynoo inuu wax ka fasaadiyo inuunan rabin waalidku hadduu qaadiyo cun yahay ousa waxba dhaqaalaynaynin ilmahaaga maalkii maalkooda iska cun haddii la yidhaahdo hal shilin ma reebaayo maalin walba guribou ka gadanaa taas camal waa laga joojinaa lama rabo bilmacruufi buu ku qeyday marka wixii macruufa waa loo ogol yahay soon idinka qaadanin inuu qaato ayb afartaas masalo xadiidka marka baabka uu u tarjamtay qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can xumayd bni cabdiraxmaan wa muxamed bni nucmaan bni bashiir anahumaa xadaaahu can nucmaan bni bashiir ana abaahu aabihi ataa bihi ilaa rasuuli illahi sal l slam nabiga ayuu ula yimid faqaala waxa uu yidhi innii naxaltu ibnii haadaa innii naxaltu waxaan u hibeeyey oo aan siiyey ibnii haadaa wiilkaygan kan ah ghulaaman addoon faqaala waxa uu yidhi akulla waladika naxalta midlahu ilmahaagoo dhan kanoo kale ma siisay qaala laa buu yidhi maya qaala farjichu cesha buu yidhi noqso ka cesha buu yidhi farjichudaas baa marka shaaficiyadu iyo aimo badan ay qabsadeen oo waxay u qabsadeen in ilmaha la simo oo waxsiinta lagu simaa inay sunno tahay farjichudaana laga qaadanaa bay dhaheen see looga qaadanaya waxay yidhaahdeen hibadaasi haddaynan ansixin hibadu haddii aysan ansixin soo cesha lama dheheen soo ma fahamta farjicuda ayagu marka wejhu dalaaladooda waxay tahay waxay leeyihiin nicmaan markii la siiyey addoonkan hibadaasi waa ansaxday inay ansaxday waxaa ku tusaaya bay leeyihin oradoo u laabee ka ceshaa leeyihi ee haddaynan ansixin ka cesho loomaba baahdeenba weliba odaga odaga gacantiisa isaga jiri lahayd nacam lianna cuquuddu hadday faasid noqoto wujuuduhaa ka cadamihaa nacam haddii hadda la yidhaha beecaasi ma ansixin maxaa ka ratib maayo beecaa ma ansixin haddii la yidhaahdo macnihiisu waxaa weeyaan ninkii gatayna shaygan ma milkinin waayo ninkaanna lacagtii la siiyey malahan asaga waay dib ha loogu laabtay noqonay farjichudan marka iyaga waxaa laga garanaabay in caqdigaa ansaxay soo cesho gacantiisa ka soo bixi oo ka soo cesho warkaan isii dheh ku laaba hibadaadii dib ugu laabo waalidkuna wiilkiisa hibadiisa waa ku laaban karaa oo dib waa ugu noqon karaa marka hibadan waa ansaxday laakiin waa la soo celiyey oo waalidkuna wiilkiisa waxbaa ka soo ceshan kare meeshaa marka inay ansaxaysaa laga qaadanaabay hadday ansaxdayna de xurma meeshii ma taalla xaaraantinimo walidaalika marka waa amarkuna waa istixbaab nahyiguna karaaha unbuu ku dhacay halkaas iyagu mareen laakiin axaadiista marka aad loo fiiriyo meeshaas marka waxaa ka muuqanaysa taxriim ilaa nebigu uu gaarsiiyey waxaan waa jowr uu yidhi jowr waa xaaraan waa jowr laakiin farjicuda iyagu marka taasay u qabsanayaan shaaficiyada masalada marka tarjamada xadiidku mudaabaqadoodu waa iska daahir baabu lishhaadi fi lhibati hibadii in la markaati geliyo xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baabyahay qaala xadaanaa xaamid bnu cumar qaala xadaanaa abu cawaana wa huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriyi can xusayn can caamirin wahuwa shacbiy qaala samictu nucmaana bna bashiirin radia allaahu canhuma wa huwa cala almimbari yaquul nucmaan bnu bashiir ayaan maqlay buu yidhi mimbarka korkiisa isagoo dhahayo acطaanii abii aabbahay baa isiiye caطiyatan siismo faqaalat camratu bintu rawaaxa hooyadiis waay camra bintu rawaaxa ayaa waxay tidhi oo hooyaday ah laa ardaa raalli ku noqon maayo xataa tushhida rasuula allahi sal l slam ilaa aad nebiga markhaati gelisay yacnii sidan iyadu waxay u leedahay mar hore ayay waxay tidhi riwaayaadka qaar say sheegayaan war wiilkan wax sii markaasuu wuxuu yidhi waa sii doonaa buu yidhi markaa wuxuu ku sameeyey marka takhiir takhiir badan buu geliyey marka yacnii waa dahdaahiyey marka waxay isleedahay haddii rasuulka loo tago markhaati la geliyo daahis damba meeshii ma jiraayo wiilkaagii wixii fartaa laga saaraya macnaha marka iyada ay rabto saas waa fa ataa rasuula allahi sal ll ly slam nebiguu u yimid faqaala waxa uu yidhi innii actaytu bnii wiilkaygan siiyey min camrata binti rawaaxa ay ii dhashay oo naagta xaggeeda ka ahaaday cadiyatan baan siiyey fa amaratnii waxay i amartay an ushhidaka inaan markhaati kaa dhigon kuu markhaati geliya yaa rasuula allah qaala waxauu yidhi nebiga acdayta saa'ira waladika midla haadaa ilmahaagii kaleo dhan ma siisay kanoo kale qaala laa buu yidhi maya qaala fattaqu llaha ilaahay ka cabsada wacdiluu bayna awlaadikum ilmihiinna dhexdoodana cadaalad fala ayb qaala farajaca faradda cadiyatahu farajaca waa laabtay faradda cadiyatahu cadiyadii wixii uu siiyey buu ka ceshtay ayb marka wacdiluu bayna awlaadikum taas marka iyada amarkaasi wujuub in laga qaadanayo culimmada in badan ku tageen waana maxalka marka meesha laysku haysto qaarna ay yidhaahdeen maya waajib maana waa amar oo nadli oo sunno ah ayb xadiidka waxaa kaloo tusayaa xirsiga badan iyo dadaalka badan iyo tanaduca oo shayga yacni lagu sameeyo aad loogu talax tago waxay keentaa waxbeel waxbeelay keentaa iyadii hadda marka waa ku siinayaa bay awal joogtay markay tiri ilaa ilaa rasuulkii haddana markhaati geli waaba weysayba wixii ay rabtay saas tilmaamtanaduca iyo shayga in laga gungaaro gunta ugu dambaysa lasoo taabto wixii la waayey iyo ciriiri unbaa wix ay gelinaysaa ayb xadiidka marka tarjamadiisa iyo waa ismudaabaqaynayan halkaanuu ku keenay marka jumhuurka ee yacni culummada khilaafka u dhexeeya iyo qoloba qolada kale waxay ugu jawaabtay sharaxaasay ka buuxdaa marka khulaasadeeda laakiin intii aan sheegnay ayb ee culamada qaar waxay leeyihiin inay bannaan tahay wiil ilmaha qaar in wax la siiyo kuwa kalena aan la siinin waxaa ku tusaayay dhaheen camalu lkhulafaa raashidiin abubakar caaisho keligeeda wax siiye cumar sidoo kale wiil oo u dhalayoo caasim la dhihi jiray keligiis ayuu wax siiyey yani xadiidkan marka waxay u qaateen iyagu istixbaab uun inuu yahay wujuub kama aynan fahmin saasay dhahayaan marka camalkaas abubakar iyo cumar iyo farjichudaas iyo waxyaabahaasay marka ay la imaanayaan iyo ayb haddii laftirkeeda iyada laftirkeeda kuma jirto hadday ilmaha inta kale qaangaar maalan ay yihiin oo ay ogolaadaan ilmaha kale hadday qaangaar yihiin oo yidhahdaan waa u ogolnahay si ninkan keligiis waxaan jaa-is waay markaas leanna xaqooda ay waa ka tanaasuli karaan waxyaabahaasa marka xadiidka ku jira ayb wuxuu yidhi wa fiihi jawaazu tasmiyati alhibati sadaqatan hibada in sadaqa lagu magacaayo wa anna lilimaami kalaaman fii maslaxati alwalad imaamka inuu kalaam ku leeyahay ilmaha wax u roon maslaxadooda ayb waalmubaadaratu ilaa qabuuli alxaqi xaqi in loo degdego aqbalitaankiisa cilim marka la yidhi waa celiyey nucmaan ayb wa amru alxaakimi waalmufti bitaqwa allahi fii kulli xaal ninka xaakimka iyo ninka muftigaa inuu dadka amro alla ka cabsi ayb haddii laakiin ay tahay uun isaga uun in laga cabsado le hadduu dadka ku tarbiyeeyo indhihiisunbaa layska feerinaya ayb laakiin hadduu alla ka cabsiga u sheego ilaaha naga weyn uu yidhaahdo ilaaha idin arkaayo oo dadka saa uu ku tarbiyeeyo isagoon u jeedinay xataa toosayan dadka ayb wa fiihi ishaaratun ilaa suu'i caaqibati alxirsi waatanaduci xirsiga dadaalka badan iyo waxa guntooda in la gaaro yacni caaqiba xumadoodana waa laga qaadanaa lianna camrata low radiyat bima wahabahu zawjuhaa liwaladihi lamaa rajaca fiihi hadday iska aqbali lahayd waa la siin lahaa shibaana arrinku uu iska noqon lahaa falama ishtadda xirsuhaa markuu darnaaday fii tathbiiti daalika arrinka in la sugo afdaa ilaa butlaanihi wuxuu gaarsiiyey baatil shaygii in la ibdaaliyaba isaga dhanba dadka marka waxaa dareemaya oo kale allay rasuul baa uga roon yacni maslaxadooda garashadooda dadka maslaxadooda waxaa u wanaagsan ilaahay iyo rasuulkiisaa uga owleysan iyaga nafsadooda arrintaana de ilaahay marka dhaxalka iyu ka sheekeynaye yuusiikum allaahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi l unhayin dardaarana laga cabira ilmihiinna markaad dhimataan ilaahay baa idiin dardaarmaysa wax ugu qaybin lahaydeen aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan aabbayaalkiina iyo ilmihiinna ma kala taqaanaan kan idinkugu dhowaanshiyo badan xagga nafciga ilaahay unbaa og yani saasuu marka ilaahay wax ugu kala badbadiyeyo ansibadooda isaga qadaray rasuulkana sidoo kale waayo cadaaladii iyo maslaxadii ilmahaaga isaga kaaga owleysan kaagana haboonaansha badan kaagana dhow baabu hibati rajuli limra'atihi baabu bayaani xukmi hibati rajuli ninkii hibadiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay limra'atihi naagtiisa inuu wax u hibeeyo waalmar'ati naagta hibadeeda ay wax u hibayso lisawjihaa ninkeeda ninka naagtiisa inuu wax u hibeeyo naagtu inay ninkeeda wax u hibayso qaala ibraahiimu ibraahiimu nakaci waxa uu yidhi jaa'isatun weeyaan waa fulaysaa waa bannaanta wa qaala cumaru bnu cabdilcasiis cumaru bnu cabdilcasiis waxa uu yidhi laa yarjicaani noqon maayaan isugu laaban maayaan eeg waalid iyo wiilkiisoo kale maahano ninku hadduu naagtiisa wax u hibeeyo kuma noqon karo naagta hadday ninkeedii wax u hibaysay ma ku noqon karto wasta'dana anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu idin dalbaday uu ka idin dalbaday nisaa'ahu naagihiisa fii an yumarada in lagu baxnaaniyo oo intuu jiran yahay uu joogo fii beyti caaishata caaisha gurigeeda naagihiiba wuxuu weydiistay intaan jiranahay caaisho gurigeeda inaan ku joogo oo halkaasaan rabaa sidaasoo kalea marka waxaadyaa uu ka dalbaday nebigu ka idin qaatay wayna u idmeen meeshaa marka tarjamadan say u mudaabaqayna waxay u mudaabaqaynaysaa xaqii ay naaguhu lahaayeen kale ayay hibeeyeen caaishay u hibeeyeen ama nebigay u hibeeyeen marka naagta xaqeeda way hibey kartaan wa qaala nabiyu s marka xaqa laguu sheegaa maal uun inuu ahaado shardi ma ah manfaca laysku hibeey karaa waxaa laysku hibeyn karaa xuquuq xuquuq hadda aan yacni la arki karin oo macnawi abaa laysku hibey karaa wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi alcaa'idu midka noqonaya fii hibatihi hibadiisa ka ku laabanayo kalkalbi ey oo kale weeyaan yacuudu ku noqonayo fii qay'ihi matagiisa ey matagiisii ku noqdayoo kale marka ey matagiisii ku noqday maxaa laga qaadan karaa tusaale xun xadiidkuna wuxuu leeyahay laysa lanaa mathalu saw annagu wuxuu leeyahy nebigu maahmaah xun ma lihin annaga haddaan muslimiin nahay maahmaah xun ma naloo soo qaato mana qabanayso macnaha marka waxaa weeyaan waa inay xaaraan tahay culamada qaarna waxay leeyihiin haddii tusaalaha la bixiyo qofka inuu matagiisa dib u cuno xaaraan waay ila najaas waay wa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi fii man qaala limra'atihi naagtiisa ninkii ku yidhaahdo habii lii bacda sadaaqiki meherkaaga qaarkiis ii hibe ow kullahu ama meherkaagii aada igu lahayd iska ka ii cafiyo ii hibe ayb uma lam yamkuth maba nagaaninba ilaa yasiiran wax yar maahane xataa dallaqahaa intuu ka furay ayb farajacat fiihi isagana markaa ay ku laabato wixii ay hibaysay inay markaa dib ugu noqoto qaala waxau yidhi zuhri yaruddu ilayha waa u celinayaa in kaana khalabahaa haddii uu khiyaanay wa in kaanat acdathu hadday siisay can diibi nafsin iyose iyadoo nafsadeedii ay u wanaagsan tahay hadday qanaaco iyo nafsadeedii ku qanacsan hadday ku siisayna laysa fii shayin min amrihi ayb laysa fii shayin shay dhexdiisa oo min amrihi arrinkiisa dhexdiisa khadiicatun aynan ahayn dhagar iyo khiyaana jahsa waa bannaan tahay markaas yani zuhri tafsiil ou gelina masalada ninku haddii naagtiisii uu yidhaha meherkaagii isii oo meherkii markaa ay tiraahdo waa ku siiyey laba u kala qaada haddii khiyaano uu ka waday iyo naagtan miskiinta inuu khiyaano oo u furid buu rabaa waxaana inuu xaqan iska bixiyana ma rabo qariino noocaasoo kalea la helay marka inuu warwareeganayaa la arkay markaasuu wuxuu yidhi meherkaagii iska kee isii waa ku siiye isla markiiba waa ku furay wili maku noqon kartaa wuxuu leeyahay haddii sidaas loo arko ninkan khiyaano iyo waxa uu ka wato waa ku laaban kartaa waxayii oo hadday ku dacweyso waa laga siinaa wixiisa wix ay hibaysa haddii laakiin ayadoo ku qanacsan isagiina hadda khiyaanay qariinay waxba aanay meesha ka muuqanin waa la siinayaa waa ma ku laaban karta markaas walow hadduu bacda xiin ou furo ninkan meherkaas looguma noqon karo shureex alqaadi qaadigii marka saxaabadii oo nool wax kale xukumi jiray xataa shurayx ninkii la dhihi jiraa saas xukumay naag baa ninkeedii sidaanoo kale uu yidhi markay u hibaysay ayuu furay markii la yimid markaa shurayx naagtii inay ku laabatay damacday markaasuu wuxuu yidhi markhaati keen buu yidhi ninkan adiga wuxuu yani markhaati keen buu yidhi ninkan inuu khiyaana iyo waxaas uu damacsanaa ama dhaaro isagii marka ninkan markii laba markhaati inuu la yimaado ama markhaati uu la imaado haddii markhaati la waayana iyadaa dhaaranayso iyadaa laba markhaati la imaanayso ama isagaa dhaaranayo sidaasoo kaleo xukumay shureyx kaanahu marka tafsiilkaanu qabaa isaga laftigiisa wain kaanat acdathu can tiibi nafsin laysa fii shayin min amrihi khadiicatun aynan ku sugnayn jaaza waa bannaan yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu ayb haddii ay idinkugu yacnii diib falaan iyagoo qalbigooda yacnii ou waxba aanay ku jirin wax meherkaa ka mida oo nafsadoodu u wanaagsan tahay saa ay idinkugu hibeeyaan fakuluuhu cuna markaas qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala ahbaranaa hishaamu can macmarin can zuhriyi qaala ahbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi qaalat caaishatu radia allaahu canha lama haqula nabiyu sal l salam nebigu markuu cuslaaday fashtadda wajacuhu xanuunkiisiina ou darnaaday istaadana aswaajuhu xaasaskiisii ayaa idin dalbadeen istaadana aswaajahu xaasaskiisiibuu ka idin dalbaday an yumarada in la baxnaaniyo oo intuu jiran yahay lagu haayo guriga caaisha faadinna lahu way u idmeen fakharaja bayna rajulayni laba nin dhexdood isagoo ah ayuu soo baxay takhudu rijlaahu labadiisa lugoodna ay xariiqayaan alarda dhulka yacnii labadiisii lugood dhulkuu ku jiidaayey way dhulkay xariiqayaan dhulkuu ku jiidaayey way laba nina garbahay ka hayeen wa kaana bayna alcabbaas wa bayna rajulin aakhar cabbaas iyo nin kale ayuu markaa dhexdooda ahaa nebiga faqaala cubaydullaahi fadakartu libni cabbaas baan u sheegay maa qaalat caaishatu waxa ay tidhi faqaala waxauu yidhi wahal tadrii man irajulu ninka ma taqaanaa aladii lam tusami caaishatu caaisha aynan magacaabin qultu laa baan idhi maya qaala huwa caliyu bnu abi aalib waa cali xoogaa marka cali iyada waxbaa marka xurguf yaraa ka haysatay dhinaciiso markii qisatul ifki ay nebigu uu dadkii la tashanayay talada cali uu siiyey waxay ahayd naaguhu iyada waa ka badan yihiin ilaahayna naagaha kuguma cariirinin haddaa doonto mid kale iska guursan iska dhaaf iyada xoogaa arrinkaasaa marka wuxuu ku noqday ma aynan jeclaysanin taasaa marka magaciisii marka waa iska waa iska duuduubteen maxalu shaahidka marka waxay tahay nebigu naagihiisiibaa waxay u hibeeyeen guriga caaisha in la geeyo xaqoodii qaar ka mida ayay u hibeeyeen oo ka tanaasuleen qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahiim huwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa bnu taawuus can abiihi can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam alcaa'idu fii hibatihi hibadiisa midka ku noqonaayo kalkalbi ey oo kale weeyaan yaqii'u ma tagaayo uma yacuudu fii qay'ihi mantagiisa ku noqonaayo markaas tarjamadii marka xadiidkanna oo isdaboolaya ninku hadday naagta wax u hibayso naagta uu ninka naagta hadday ninka wax u hibayso ninkuna uu naagtiisa wax u hibeeyo noqod ma jira marka noqosho ma jirto hal mas'alaa marka tafsiil la geliyey waxay tahay ninku haddii naagta uu ka dalbado meherka inay u hibayso uu u hibeeyo qariina hadday soo baxdo ninkan naagtan inuu khiyaanayo oo kale waa laga celinaa markaas marka qisadaas marka zuhri buu ka keenay shuraxna wuu qabay oo markay doodda ugu yimaadeen baa faqaala lizawji shurayx ninkiibuu ku yidhi shaahidaaka labadaada markhaati annahaa wahabat laka min gayri kurhin walaa hawaan ninkiiba wuxuu ku yidhi laba markhaati la imaw naagtan inay meherka ku siisay iyadoon la qasbin iyadoon la daraabin la imaw wa ilaa haddii aadan la imaanin laba markhaatioo saa kugu markhaati furto fa yamiinuhaa dhaarteedaa soconaysa marka oo maxay ku dhaaraneen laqad wahabat laka can kurhin wa hawaan naagtiibaa waxay ku dhaaraneen ninkan meherka waxaan ku siiyey dhib iyo dirqi iyo iyo yacni daraabid sidaasay ku dhaaranaysaa hadday sidaa ku dhaarata marka isagana markhaatidii uu la imaan waayo meherka waa celina laba markhaati hadduu keensado naagtan inay meherkeeda iyadoo raalli ay dhiibtayna khalaas oo isagana marka waxba laga ceshan maayo wuxuuasaa iska qaatay baabu hibati lmar'ati ligayri zawjiha naagtii hibadeedii ayuu u baab yahay baabkani xukunkiisa ligayri zawjihaa ninkeeda waxaan ahayn inay wax u hibayso haweentii maalkeedii ma hibayn kartaa ninkeeda cidaan ahayn wa cidqihaa iyo xoraynteeda inay addoon ay leedahay xorayso idaa kaana laha zawjun hadduu nin qabo mase ilaa ilaa ninka inay ka fasax qaadato fa huwa jaa'izun waa bannaan yahay buu yiri xukunkaas idaa lam takun waa haddaynan ahayn safiihatan naagtu naag maalka tuurto oo doqon ah haddaynan ahayn naag ismaamuli karto arrinkeeda wadato maamulato hadday tahay xoolaheeda iyada waa hibayn kartaa iyadoon markaa ninkii waxyaabaha aan ka idin qaadaninba marka waa hibayn kartaa marka laleeya waa maalkeeda gaarka u aha laga hadla maalka uu ninka bixiya ma ahan oo ninka uu leeyahay dabankaa laga hadla fa idaa kaanat safiihatan hadday safiihad ay taho doqon ay tahay lam yejuus ma bannaana isaga marka maalkii waa tuurtuuraysaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa tu'tuuha siinina assufahaaa kuwa doqomada ah amwaalakum maalyaalkiina safiih waxaa waaye marka qofka maalkiisa aan dhaqaalaysan karin waa maslaxada maalkiisa aan aqoonin shaaficiyadana waxay ku daraan waa qofka maalkiisa meelaha xaaraanta ku bixiyo duu doona maalka ha dhaqaalaysto maalkiisa sida loo dhaqaalaysto xataa hadduu yaqaano laakiin meel xaaraana uu nin ka tijaaraysanaa uu yahay waa laga qaadaa maalka in laga masruufo saasay qabaan qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil addaxaaku bnu maqlad can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata can cabaad bni cabdillaahi can asmaaa radia allaahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yihi rasuul allow maa liya maalun maal ma haysto ilaa maa adkhala calaya zubayr zubayr waxa uu isiiyo uu ii soo geliyo korkeyga maahan fa atasadaqu ma sadaqaysanayaa maalkaa zubayr ou isiiye ma sadaqaysanayaa qaala waxau yidhi nabiga tasadaqii sadaqayso walaa tuucii ha weelaynin fa yuucaa calayki lagaa weeleeya adigana yacnii maalkii ha meel ha ku xirin haddaad meel ku xirto adna ilaahay meel buu kaaga xiranaya wax bixi ayb wixii iyada la siiye marka oo milki looga dhigo gacanteeda lasoo geliyo way bixin kartaa wixii ninkeeda guriga ou keeno oo hadda biil iyo waxaas ahna wixii iska yaryar oo ninkuna uunan dhibsanaynin oo kale waa iska sadaqayn kartaa horaan usoo marnay qaala xadaanaa cubaydulaahi bnu saciid qaala xadaanaa cabdulaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam bnu curwa can faatimata faatimata bint ilmundir weyaan ibni zubayr bn alcawaam can asmaaa radia allaahu canha qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii qaala xadaanaa can asmaaa ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal anfiqii nafaqay oo wax bixi walaa tuxsii ha koobin fa yuxsiya allaahu calayki ilaahay ou kaa kooba adigana markaa walaa tuucii fa yuuciya allaahu calayki qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr marka itlaaqa ku jira wax bixi waxaa laga qaadanayaa marka iyada maalkeeda inay sadaqaysan karto amarkaas mutlaqa ah laga qaadanaya maadaama aan la qaydin qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr can illeyth can yaziida can bukayrin can kuraybin mowla bni cabbaas ana maymuunata binta alxaaris radia allaahu canha akhbarathu annahaa actaqad waliidatan ayay xoraysay addoon walam tasta'din innabiya sal l slama nebigiina maka idin qaadanin oo sowjkeeda ah falamaa kaana yowmuhaa maalinkeeda markii la gaaray alladii yaduuru calayha oo korkeeda uu kusoo wareegayay fiihi maalinka dhexdiisa qaalad waxay tidhi ashacarta yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu ma dareentay annii actaqtu waliidatii addoonteydii inaan xoreeyey ma dareentay qaala waxau yidhi awa facalti ma samaysay sidaas qaalat nacam bay tidhi haa qaala amaa inaki adiga low acaytiihaa low acdaytihaa haddaad siin lahayd aqwaalaki abtiyaalkaa kaana acdama liajriki ajrigaaga saasa u weynaan lahaa yani abtiyaalkaa haddaad siin lahaydaa kaaga khayr badnaan lahayd tarjamadii marka xadiidkan say isu daboolayaan waxay isu daboolayaan maymuuna addoonay xoraysay ictaaqay samaysay rasuulkana idinkama qaadanin nebigii ma dhihin soo celi ma ansixine ila zawjkaagii iyo ninkaagii kama qaadanin fasax ma dhihin nebigi sal wuxuu yidhi waxaa kaaga roonaa lahayd sidan kale tiina sidii baa lagu daayey muminuuna marka waxaa laga qaadanayaa tasarufkaas inuu jaa'is yahay xadiis marka waxaa jira dhahayo naagtu yayna waxba bixinin ilaa ninkeeda ay ka idin qaadato xadiidkaa waxaa lagu xambaaraa marka istixbaab inuu faa'iideyna ninkeeda inay ka fasax qaadato waa wanaagsantaha laak waajib maaha haddii aynan ka fasax qaadanin maalkeeda waa bixin kartaa adilo fara badan baana ku soo aroortay ayb oo haddii xadiidkaas uu ka nabad gala cillo ama dacfi ayb kan haddana marka xadiidkanna uuba tusayaa wa qaala bakru bnu mudar can camrin can bukayrin can kuraybin ina maymuunata actaqad sanadkan marka muxuu ugu celiyey bukhaari wuxuu ugu soo celiyey sanadkii hore waxaa ka muuqda irsaal irsaal lianna fiiri wuxuu ahaa can kuraybin mowla bni cabbaas ana maymuunata binta alxaaris akhbarathu annahaa actaqat waliidatan waxaa ka muuqata marka maymuuna markii ay dhiibaysay ay bixinaysay qisadaani markay samaynaysa kurayb ma joogin waa taabici isaga addoonkan markay xoreynaysa isaga ma jooga riwaayadan laakiin marka wuxuu leeyahy can kuraybin may tan dambaa mursal ah midda horaa waxaa mawsuul ayb akhbarathu baa middaas hore ku jirto middan dambe marka xadiidku wuxuu tilmaamaa inuu soo arooray isaga oo mursal ahna can kuraybin ina maymuunata actaqad maymuuna waxay xorey markay xoreysa miyuu joogay kurayb isaga ma joogin qisadaas mana soo gaarin isaga waa taabici ayb middan dambe marka waa mursal xadiidkan marka mursal ahaanna waa loo wariyey isagoo mawsuul ana waa la wariyey saas ishaara qala xadaثna xibaan bnu musa qala akhbarana cabdullaahi qala akhbarana yunus can الzuhriyi can curwata can caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sal l slam rasuulku wuxuu ahaa ida araada safaran safar hadduu doono aqraca bayna nisaa'ihi naagihiisa u qori tuuri jiray faayatuhunna midoodii kharaja sahmuhaa sahmigeedu uu soo baxo kharaja bihaa macahu wou la bixi jiray wa kaana yaqsimu likulli imra'atin naag kastaana nebigu waa u qeybin jiray wakhtigeedii minhunna iyaga ka mida yowmahaa maalinkeeda ayuu u qeybin jiray tookadeeduu siin jiray wa leylataha iyo habeenkeeda maalinkeeda iyo habeenkeeda hayra anna sawdata laakiinse sawda binta zamcata wahabat yowmahaa maalinkeedii bay hibaysay wa leylatahaa iyo habeenkeedii licaa'ishata bay u hibaysay zawji nabiyi sal l salam tabtaqii bidaalika iyadoo arrinkaa ku raadinayso ridaa rasuulillahi sal l salam nabiga raalli ahaanshihiisa marka iyada xaqeedii bay ka tagtay oo caaisho ay u hibaysay mana aysa u sheegin rasuulka sal l salam oo yacnii markay samaynaysay dabcan wuu ogaanaa rasuulka laakiin inay u sheegtay haddama muuqato ayb marka waa inay haweentu waa hibayn kartaa cid kaloo ninkeeda aan ahayn waxbaa u hibayn kartaa hadda hibadan yaa qaatayna nebiga maaha caaisha waa waxa hibada la siiyey waxa wax loo hibeeyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan biman yubda'u bilhadiyati hadiyada yaa lagu bilaabaya wa qaala bakrun can camrin can bukayrin can kuraybin mowla bni cabaas ana maymuunata zawji nabiy sal l salam actaqad waliidatan lahaa addoon ay lahayd bay xoraysay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nebiga walow wasalti bacda akhwaaliki abtiyaalkaa qaarkood haddaad ku xidhiirin lahayd kaana acdama liajriki ajrigaaga sidaasa u weynaan lahaa meeshaan marka culamada qaar waxay ka qaateen qaraabada oo la xidhiiriyo iyo addoon in la xoreeyo waxaa fadli badan in qaraabada la xidhiiriyo maxaa yeele nebigu wuxuu leeyahay addoonkan hadda adiga aada xoraysay waxaa kaaga fiicnaa lahayd inaad isagoo addoona siiso abtiyaalkaa oo iyagu marka ay addoon maalna ka dhigtaan kuna shaqaystaan markaas ictaaqii iyo qaraabadiioo la xiriiriya qaraabadii la xiriira la fadli badnaysiiye laakiin ibnu xajar wuxuu leeay qisadan waaqacatu cayn waay cumuum ma laga qaada kara cumuumka marka seexownku soo noqona hadba tii fiican in la sameeyo hadba labadooda midda nafci badana fadli badan ninkan la xoreynaayo haddii dad qaraabo a la siiyo haddii xaalkaasu uu fiican yahay oo maslaxadaasu ay ka raajixsan tahay maslaxada isaga in la xoreeyo taasaa fadli badan hadday cagsi tahay oo ninkan xornimadiisa ay ka fiican tahay in dadkan isagoo addoona la siiyana ictaaqaa fadli badan hadba maslaxadunbaa loo eegaya saasuu ibnu xajar uu tilmaamay qaala xadaanii maxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar qala xadaanaa shucbatu can abi cimraan aljawniyi wahuwa cabdulmalik bnu xabiib waa alsdiy mashhuurun bikunyatihi iqatun akhraja xadiidahu asxaabi kutubi sita can طalxata bni cabdillaahi rajulin min bani taym bni mura waa nin qolada ahay can caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan ku idhi rasuul allow ina lii jaarayni laba deris baan leeyahay failaa ayihimaa uhdii labadaa deriskeen u hadiyeeyaa qaala waxau yidhi ilaa aqrabihimaa minka baaban kan kugu soo dhow xagga albaabka labadaa deris midka albaabkiisu ku soo xiga si isaga ka xaq badan kan kale ayb tarjamada xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yaqbal qofkaan aqbalin alhadiyata hadiyada qofkaan aqbalin licilatin cilo darteed hadiyaa loo soo hadiyeeye waa diiday sababka u diidayna cillaa jirta cillo sabab baa jiro waa bannaan tahay sababkaasi marka wuxuu ka dhalan karaa sabab diini ah wuxuu ka dhalan karaa waxyaabo kale wa qaala cumar bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis waxa uu yidhi kaanat alhadiyatu hadiyadu waxay ahayd fii zamani rasuuli llahi sal ly slam waqtigii nebiga hadiyatan hadiyaday ahayd walyowma maantana rishwatan laaluush waayu yidhi maanta cumar bnu cabdilcasiis marka wuxuu leey waqtigii rasuulka hadiyadu hadiyaday ahayd laakiin maanta hadiyadii laaluushay noqotay ninka xukunka ahaaye iyo ninkan laysleey ninkan waxaan si u hadiyey berri dantaas kuu qabta ayb meeshaa marka rishwadii waxa la dhahaa in la fahma marka ay u baahan tahay ibnu xajar marka wuxuu yihi waqaala ibnu lcarabi alrishwatu rishwa waxaa la yidhaha kullu maalin maal kasto dufica la bixiyey liyabtaaca bihi si maalkaa loogu gato min dii jaahin min jaah iyo weji u saaxiiba iyo mansab maxaa looga gadanayaan cawnan kaalmo muxuu kaalmaynayaan calaa maa laa yaxilu waxaan xalaal ahayn rishwa waxaa la yidhaha maal kasta oo lagu iibsado nin jaah leh looga gato kaalmo looga gato kaalmadaasoo adiga aan kuu bannaanayn haadihi rishwataas camaa calaa maa laa yaxilu marka in la fahmay u baahan tahay wixii adiga kuu xalaal ahaa haddaadan heli karin ka waran marka ilaa midkan meesha fadhiya inaad wax siisa maahan laaluush lama dhaho taas laaluush maaha maalkaagii halkan yaallo wixii xaq lagugu lahaa adigana aad bixinayso diyaar tahay yaa maalkaagii dhanba in la dhacaa la rabaa maalan ayb seed yeelaysaa marka nin baa meesha ku taagan maalkan oo dhan waa lagaala wareegaya ama intaas bixi maalkii adaa iskale xaq laguguma laha ninkan isaga ku dulmina cid kaa celinaysan hadda ma haysad ood uga dacwoota haddaad siisood maalkaagii ku badbaadsato kula soo baxdo laaluushu maaha lianna calaa maa laa yaxillu ma taalla laakiin calaa maa laa yaxillu waxaa mansab aadan lahayn in lagu siiyaa rabtaa xaq adiga lagaaga horreeyo oo kalead rabtaa inaad meesha ka gasho ayb dadkiioo saf ku jiro shaqadii loo qabanayo ninka ugu dambeeyo adoo aan ninka ugu horreeya inaad noqotaa rabtaa ninkiibaad marka saas wax ku siisay rishwo iyo laaluushu suuradii horena ninkan inuu lacagtaas qaato waa xaaraan dulmiyay ku tahay laakiin ninkan waxba dembi isagu malamarka rishwadu iyo laaluushku waa asalka maal waaye waxaad gadanaysaa nin kaalmadiisaad gadanay inuu kuu kaalmeeyaa rabtaa maalkaanaan uga iibsanayn shayguu kuu kaalmaynayana waa calaa maal laa yaxilu waalmurtashi qaabiduhu ninka la laaluushayna waa ninka qaadanaya waalraashiina mucdiihi raashiguna waa midka markaa yacni siinaayo waalraa'ishuna alwaasidatu waa kan soo dhammaynayo midka labada u dhaxeeyo kanna wax ka soo qaadaya midkanna keenayo kaas weeyaan marka mucdiihi ee waasitada waqad habata waxaa sugnaaday xadiidka mashhuurka a lacana allaahu araashi waalmurtashi waalraa'ish taasuu marka ka hadlay cumar bnu cabdilcasiisna markuu leey maanta rishwa ay noqotay wuxuu ka wadaa nin mansab joogo ama xaakim ah ama caamil oo meel u shaqahaaya ayaa wax loo soo hadiyeyna ulajeedkuna waxay tahay berri waxa kuu dhammeeyo waajib lagaa rabay xoogaha kaa dhimo marka hadiyada noocaas oo kale qofku waa diidi karaa cilaa ilaa ku jirtee qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shuca marka waqtigaas hadduu cumar bn cabdilcasiis sidaas sheegaayo waqtigan musuq maasuqa ka warran marka waqtigeenmusuqmaasuqa intou maraa marka xisaab ma leh ayb dadkii xataa waxay iska dhaadhiciyeen inays waxbaba heli karinba haddii aynan bahalkaas daba joogin mararka qaar waxaa arkaya qofkii wixiisa hadduu nusaac keliya sabro heli karo deg deg dartiisuu laaluush ku bixina deg deg degdegana waxaad moodaa dadka bani aadamkaasoo degdega kuwa abuuran haddana annaga kuma sii jirna degdeg aad u badan meel iska caadi aho si caadiya ku socoto yaa laga yaabaa marka meeshaan maxaa loo taagan yahay yule intaan maxaa dadkaana kaa horeeya taagan oo loo dhammaynaa sug wuxuu isku dayaha inuu laaluush bixiyo dadka kasoo hormaro saasna uu ku tago shaqo hadda ka dhacday waxuu qabanaana malay meeluu u ordaaya marka deg dega waa iska barannay qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala akhbaranii cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutbata ana cabdallaahi bni cabaas radia allaahu canhumaa akhbarahu anahu samica sacba bna jahaamata alleyfiy wakaana min asxaabi nabiy sal l salam ayuu ahaa yukhbiru anahu ahdaa lirasuuli illahi sal l salam nabiga ayuu usoo hadiyey ximaara waxshin dameer farow wa huwa bilabwaa meesha abwaa la yidhaha isagoo joogo ow biwaddaan wa huwa muxrimun nebiguna uu muxrim yahay faraddahu waa celiyey nebiga sal hadiyadii waa ku celiyey qaala sacbun falamaa carafa marku gartay nebiga maa fii wajhii wejigay waxa ku sugan marku falamaa carafa fii wajhii ayb maxuu idiin qorayna falamaa carafa fii wajhii radduhu hadiyatii hay falamaa carafa marku gartay fii wajhii wejigeyga uu ka gartay ay raddahu raddahu raddahu raddahu hadiyatii buu ii soo celiyey qaala waxa uu yidhi laysa binaa raddun calayka yacnii nagama mudnid annaga inaan adi wax kugu celinno ayb laysa binaa annaga nooma sugnaanin raddun celin calayka korkaaga aan wax ku soo celinno walaakinaa xurumun laakiin annagu wuxuu leeyahay muxrimiinaan nahay ayb intaa un baan kugu soo celiyey sababkii marka meeshaasi waa ku cadyahay waxaa ku cad yacnii licilatin buu nebiga hadiyadan u soo celiyey tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya ayb ayb qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can abi xumaydin الsaacidiyi radia allaahu canhu qaal istacmala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu shaqaalo ka dhigay rajulan nin min alasdi qoladaa ka dhashay yuqaalu lahu layraa ibnu lutbiyata cala sadaqati wuxuu uga dhigay shaqaale falamaa qadima markuu soo galay qaala waxauu yidhi haadaa lakum intan idinkaa iska leh wa haadaa kanna u hadiyey ilii anaa la iisoo hadiyey intan anaa la ii hadiyey intanna sakadii waaye qaata qaala waxauu yidhi fahallaa jalasa fii beyti abiihi nebigu wuxuu yidhi guriga aabihii muu iska fadhiyo muxuu fadhin waaye ow beyti ummihi ama guriga hooyadii muxuu fariisan waaye fayandura markaa uu fiiriyo ogaado ayuhdaa lahu am laa bal in hadiyad loo keena iyo in kale nebigu waxau gartay hadiyadan waxa loo siinayo inay tahay shaqada uu hayo mas-uuliyadda oo ninkii hadiyada uu ka qaaday berri ka maalin marka xoolihii iyo markuu sakada ka aruurinay inuu wax u dhaafaa laga yaabaa marka wuxuu leey guriga aabihii iyo hooyadii mo intuu fadhiisto bal in hadiyad loo keena ha arka markaas dadku nin gurigiisa iska jooga badanaa uma keenayaan laakiin kan waxay hadiyada ula dadaalayaan waa laaluush waxaan fayandura an yuhdaa lahu am laa waladii nafsii biyadihi laa ya'khudu axadun minkum shay-an ma qaadanaya mid idinka idinka mida wax ilaa ja'a bihi yowma alqiyaamati qiyaamahu la imaanaya yaxmiluhu isagoo xambaarsan calaa raqabatihi luquntiisa korkiisa ku xambaarsan in kaana baciiran rati haddii uu yahay lahu ruqaa'un ayb olol ayaa u sugnaanayo ow baqaratan sac haddii uu yahayna lahaa khuwaarun sawd iyo cod ayaa u sugnaanayo ow shaatan hadday taarina taycaru way qaylinaysaa waxaa u sugnaanaya iyadana markaa qaylo way ciyaysaa korkiisay ka qaylinaya uma rafaca biyadihi gacantiisiibuu kor u qaaday xataa ra'aynaa ilaa aan aragnay cufrata ibtayhi kilkilihiisa caddaantooda allaahuma hal ballaqtu allaahuma hal ballaqtu alaaan saddex jeer yacni xoolahan waa laaluush laaluushna aakhiro waa un la keenaya waxyaabahaas xaaraanta lagu qaatou ka mid yahay ayb markaasuu yidhi allaahuma hal ballaqtu allaahuma hal ballaqtu alaaan tarjamada marka xadiidka waxaa weye ninkan waxaa in laga celiyo ayb kii marka laaluushkii laga soo qaaday baa marka lagu celina dib loogu celina waxaa qaadaan laleeyihi baabun idaa wahaba hibatan halkan baan ku darayna baabun idaa wahaba hibatan hiba haddii uu hibeeyo ow wacada ama uu ballan qaado uma maata uu dhinto qabla an tasila ilayhi uma maata marka yaa dhimanayana uma maata ou dhinto qabla an yasila ilayhi ninkii loo hibeeyey intaynan gaarin muxuu noqonaa xukunku wa qaala cabiidatu in maataa hadday labadoodiiba dhintaan kii hibeeyey waahibkii iyo mawhuubulahowga kii hibeeyey kan loo hibeeyey hadday dhintaan wa kaanat fusilat wa kaanat hibadiina ay noqotay fusilat mid markaa yacnii la kala soocay mid la qibdooday buu ka wada wa kaanat fusilad la qibdooday oo gacanta lagu dhigay wa kaanat fusilat ilhadiyatu hadiyadiina gacanta lagu soo dhigay walmuhdaa lahu ninkii noolaana walmuhdaa lahu kii loo hadiyeeyeyna xayun uu nool yahay markaa yacni la qibdoonayay uu noolaa fa hiya liwarahatihi ee kadib uu dhinto fa hiya liwarahatihi dadkii dhexli lahaa unbaa iska leh yacni waxaa ka wadaa labadii nin baa dhimatay kii wax hibeeyey kan loo hibeeyey laakiin hibadaas hadda ka hor midkan loo hibeeyey intuusan dhimanin ka hor waa guddoomay oo gacantuu ku dhigay ninkaa marka dhexaltooyadiisa imaan mayse midkan loo hibeeyey unbaa maalkan qaadanaya oo ninkii muhdaalahuga kan loo hadiyeeyey ama midka loo hibeeyey ayaa warasadiisii dadkii dhaxli lahaabaa qaadanaya wa in lam takun fusilat haddii aan la qibdoonin oo aan gacanta lagu dhigin fa hiya liwarahatihi dadkii dhaxli lahaa ayaa iska lahaa liwarahati aladii ahdaa dayib marka wuxuu leeyahay hadday labaduba dhintaan oo ninkii ninkii labadooda haddii ay dhintaan hibadiina la guddoomay oo gacanta lagu soo dhigay ninkii lanala guddoomay kii hibada la siinaayo ayaa hibadaas iska leh hadduu dhintana dadkii dhaxli lahaayaa qaadanaya saasuka wada wa in lam takun fusilat haddaan la guddoomin hibadaas oon gacanta lagu soo dhigin fa hiya liwarahati aladii ahdaa kii hadiyeeyoo hadiyada bixiyey dhaxaltooyadiisaa qaadanayso yacni waxaa ka wadaa hibadu waxay ku xiran tahay in la guddoomo unbis haddii la kala guddoomay oo la kala qibdooday ninkii la siiyaa iska leh hadduu dhintana dadkii dhaxli lahaa haddii laakiin aan weli la qibdooninoo ballan un ay iska tahay ama uu yidhi waxaasaan ku siiyey niyahow gacantiina uunan ku dhigin kii la siiyey ee uu dhinto marka ninkaas hibadaas yaa iska yaa maxay gelaysaa dhaxalay gelin yaa dhaxlaaya marka waxaa dhaxlaya ninkii bixiyey awel oo waxaa la yidhaha alhibatu bacda alqabdi laazim caqdi laazimay noqon waalhibatu qabla alqabdina waxaa weeyaan caqdi iska jaa-is waa laga bixi karaa haddii la doonay hibe aan weli lagaa guddoomin waa laga bixi karaa laakiin haddii la guddoomay oo la qibdooday bis waayo waa laasimtay taas masaladaasuu rabaa marka inuu ku fahamsiiyo wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi ayuhumaa maata koodii dhinto labadooda qablu oo hor dhinto fa hiya liwarahati almuhdaa lahu kan loo hadiyeynaya dhexaltooyadiisa iskaleh idaa qabadaha rasuul waa goorma waa haddii ergey ou qibdoodo rasuulkana yaa laga wakiila laga wada ninkii hibaa la siiyey wakiilow soo dirsaday war hebelow orod ninkaas waxaasuu isiiyey iiga soo qaad wakiilkii gacantuu kusoo dhigay bis waay hibadaas ninkii waa ka baxday gacantiisa hadduu dhinto yaa iska lahaanaya ninkii la siiyaa iskale laanna hibadaa waa la guddoomay laakiin nin wakiilana gacanta kuma dhigin kii la siiyana gacantii kuma dhigin ballan unbay joogtaa kii wax bixiyaa dhintay bis waxaa ninkaan ninkii la siiyey male waxaas kan maalkan iska lahaayee awal wax bixin rabay dhaxaltooyadiisa unbaa qaybsanayso markaas qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa bnu lmunkadir qaala samictu jaabiran radia allaahu canhu qaala qaala linabiyi sala allahu alayh waali wasalama nebiga wuxuu igu yidhi low jaaa maalu lbaxrayn baxrayn maalkeedii hadduu imaan lahaa acdaytuka haakada sidaanaan kuu siin lahaa alaaan saddex jeer buu yidhi falam yaqdam ma uunan soo gelin maalkii xataa tuwufiya nabiyu sal l salam ilaa nebiga laga oofsaday fa amara abuu bakrin munaadiyan fanaadaa abuubakar markaa wuxuu amray nin dhawaaqo dadka usoo ka dhex kaco ka dhex naadiye fanaadaa dhawaaqo fanaadaa marka wuu dhawaaqay ninkii wuxuu kii uu abuubakar diray man kaana lahu cinda nabiyi sal l salam cidatun nebiga agtiisa qofkay ugu sugan tahay ballanqaad ow deynun ama deyn falyatina hanoo yimaado faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ina nabiya sal salam wacadanii nebiga ballan buu ii qaaday faxahaa lii alaaan saddex jeer buu iisoo hoobiyey maalkii marka ayb marka hadda waxaa weeyaan hadda hibadaasi rasuulka laasim kuma noqonin sideedana culimmada masale ay ka hadlaanaa jirto oo la yidhaah wacdiga ama qofku ballanqaadka uu sameeyaa oo qof u qaadaa ma laazim miyay ku noqonaya ma laazimaysaa ma waajibaysaa mase laazim ma noqonayso fuqahada agtooda waxaa haalibka ah inay yidhaahdaan laazim ma noqonayso waajibna maaha ciddada iyo waxa ay sheegayan hadda iyagu waxay ka hadlaayaan waxay tahay wax ma lagu milkin karaayay ka hadlaayaan maahane ballantii in la fuliyey dabcan aayatulmunaafiqi halaath waxaa ku jirta idaa wacda akhlaf dabcan ma ogtahay laakiin kolley waxaan umalayna waxay ka hadlaayaan iyagu waxay tahay ballanqaad nin ou shay kuu ballan qaaday waxaasaan ku siiyey ama waxaasaan ku siinaa wax ma lagu qaadan karaa hadhow hadday dood timaada saa wax ma lagu milkin karaa mayay leeyihin maxaa yeele asalba ninkan waxaasan ku siina hadduu yidhaah inuu ku siiyo qasab maahan bay leeyihin waa iska istixbaab iyo makrumo iyo waxaas waay ayb masaladaasna sakhaawi kitaabuu ka alifay risaalo iltimaasu sacdi la yidhaahdo fi lwafaa'i bilcahdi miya saasoo kale la yidhaah risaalo madbuuca waa masaladaasuu ka hadlay ibnu xajarna inuu ku noqdaa laga yaabaayo meel meelo inuu ku baxsin doono ayb wabilahi towfiiq sal sal ala nabina maxamed